warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacanoo wanaagsan dhegeystayaal qodobadan warka idinkugu hayna waxaa ka mid ah bulshada oo laga codsaday inay caawiso sheikh ku xanuunsan dalka dibaddiisa shan qof oo loo xiray inay afduub geysteen iyo madaxweynaha soomaaliya oo ka hadlay lacagtii ka timid imaaraadka carabta kulan wacan jimco wanaagsan dhegeystayaal waa maalimo jimcaha taarikhdu waa labaataniyo toddobada bisha shanaad ee mey sanada labada kun labaataniyo labada intaasi aad maqasheen waa qaar ka mid ah qodobadan warka idinkugu hayno kuwa iyo kuwo kaleoo faah-faahsanba kusoo dhowaada mid ka mid ah culamaudiinka ismaamulka mandheera oo wadanka dibaddiisa ku xanuunsan ayaa muslimiinta codsi garab istaaga u diray maxamed cabdi bootaan oo xaalada caafimaada shiiqa xogoogaal u ah ayaa warbixintan mambaase nooga soo diray sheekh xuseen xasan ibraahim oo ka mid a culamada diinka ismaul goboleedka mandheera ayaa haatan waxa uu ku xanuunsan yahay wadankaasi hindiya isagoona ugu baaqay dadka muslimiinta inay soo garab istaagaan bismi illaahi raxmaani iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi alanbiyaa'i waalmursaliin sayidinaa wa xabiibina wa shafiicinaa muxamedin wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacd assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha muslimiinta eh meel ay joogaanba waa idin idin salaamaya meel aad joogtiinba waa idin salaami salaanta maaragtay islaamka ayaan idinku salaami oo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaantaa kadib waxaan walaalayaal idiin soo jeedinayaa codsi keyga ah oo anigoo ah sheekh xuseen xasan ibraahim joogana maaragtay hindiya magaalada delhi una tagay caafimaad xanuun ay qabtay sababtiisa caafimaad meesha u tagay caafimaadkii markii la ogaaday oo baaritaan iyo waxyaalo badan aan maray waxay noqotay maaragtay inaan daawo qaato qalliin iyo daawa maaragtay ay maaragtay dhakhaatiirtii ku tartameen oo isukay garab dhigeen qalliinkii waxaan ka doortay daawo ayagii unbaabay igula taliyey daawadii marka waxay yidhahdeen cerbadaad qaadanay laba qaybood eh halkii mar cerbadeeda waxaa weeye afar kun oo doolar afar kun oo doolar weeye afar kun oo doolar marka afar cerbadood waxay noqonaysaa lix iyo toban kun oo doolar ayay noqonaysaa sanadkii waana saddex afar jeer oo maaragtay min afar kun oo doolar ah marka saa daraaddeed tabar iyo awood ayaan u waayay
sheekh cabdiweli maxamed gurey oo ay muddo dheer isgarinayeen sheekhan xanuunsan ayaa waxa uu sheegay inuu ahaa nin inta badan wakhtigiisa geliyey faafinta diinta islaamka waa mahadsan tahay ustaad bootaan sheekh xuseen xasan ibraahim waxaan isbaranay nineteen ninety onkii waxaanu ka wada shaqayn jirnay madrasa caana oo weyn oo laga yaqaana magaalada mandheera oo la yidhahdo jawhar islaam toban sano ayaan isla shaqaynaynay aan macalimiin ka wada ahayn madrasadaas oo ahayd ibtidaai icdaadi iyo tanawi wuxuu kaha intaa u dheeraa sheekha oo madrasada u dheereed wuxuu ahaa khatiib masjid caana oo laga yaqaano magaalada mandheera mandheera maxaafada buri imbier ku yaala ayuu ka ahaa khatiib maalinka jimcaha ah intaas waxaa dheereed wuxuu ahaa sheekh daraasada ka waday masaajidka masaajida xalaqa waa sheekha daaciga islaamka muslimka ah waxaan islaamnimada ahayn oo naga dhexeeyo oo gooni ah ma jirto iyo macrifada hore iyo saaxiibnimada hore naga dhexaysay marka sheekh xuseen xasan raaxooy xaalkiisa waa saas qof kasta oo muslima oo damiir damqanaya leh ayuu u baahan yahay da'diisa dabcan waa konton iyo dhowr jir toddobaatan walaa lixdan ma gaarin waxa dhafoorkiisa saa u galay waa xanuunka haya oo habeenkii markii la qabanayo haddaad dhegaysatid aadan ilinta ceshanaynin laba habeen baan asagoo lahayo telefonkayga qaftay xaqiiqatan habeenkii oohin baan la seexan waayey marka hadda laftigeedaan hadalka wadi karin qofkii wax u qaban kara xuseen raaxooy wax u qabto intaas anugu kaga baxaya hawshiisa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambayntii sheekh cabdirisaaq xasan ayaa waxa uu sheegay inay tahay arrin muhiima in dadka muslimiintu ay isgarab istaagaan xilliyada adag iyo xanuunada culayska wadaadkan ciddii garanaysay iyo ciddii codkiisa maqle iyo xanuunka haaya qofkii qiimeeyana waa yani waa dareemi kartaa culeyska jira walaalkaasna aan noloshiisa qayb ka noqonayna badbaadada nin walba intuu awoodo ha u dira wadaadkaas maxamed cabdi bowtaan warbaahinta star ciidamada ammaanka ee xaafadda puntlands ee magaalada tan nairobi ayaa gacanta ku dhigay shan eedeysanayaal oo loo haystay inay nin afduubeen kadibna ka dalbadeen lacag madax furasha tuumanayaasha ayaa iskugu jira laba rag iyo saddex dumar ah waxaa magacyadooda lagu sheegay joseph macaw batrig wakesa rahima anjeri vigilans mumbi iyo hadiija ongai shakhsiyaadkan ayaa waxaa soo xiray saraakiisha waaxda dambe baarista ee d c ida ee puntlands ciidamada ayaa laga soo xigtay in haweenka oo kale ah mumbi iyo ongai iyo sidoo kale njeri iyo ninka la afduubtay ugu yaraan guri ku yaala deegaanka ay ugu yeereen guri ku yaala deegaanka Rwa- rara halkaasio iyagoo garab ka helaya laba waa labada qof ee kale ay ka dalbadeen inuu bixiyo lacag dhan boqol kun oo shilin si ay usii daayaan laamaha ammaanka ayaa dhacdadan la xiriirinaya midda bishii hore isla xaafadda puntlands qof looga dhacay afar boqol iyo konton kun oo shilin eedeysanaha eedeysanayaasha ayaa la filayaa in saakay maxkamadda lasoo taagay si ay uga jawaabaan in dhinac eh, in dhac hantiyadeed ay geysteen iyagoo awood adeegsanaya
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa madaxtooyada dalka kula kulmay danjiraha dowladda imaaraadka carabta ee soomaaliya maxamed axmed al cusmaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dowladda imaaraadka carabta iyo danjirahaba uga mahadceliyey garab istaagga ay u muujiyeen shacabka soomaaliyeed ay saameysay abaaraha gaar ahaan deeqda lacageed ay markaasi ku wareejiyeen dowladda federaalk soomaaliya taasi oo gaaraysay sagaal dhibic lix milyan oo doolar madaxweynaha ayaa tilmaamay in dowladda soomaaliya ay markaasi xil saartay ergeyga gaarka ah oo u qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha taasi oo ka turjumaysa siday uga go-an tahay dowladda xaqiijinta hanaan daafuran oo deeqaha caalamiga ah lagu gaarsiinaya dadka soomaaliyeed ay abaaruhu halakeeyeen madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa beesha caalamka ugu baaqay inay taageero buuxda u fidiyaan shacabka iyo dowladda soomaaliyeed oo xilligan la halgamaya duruufaha adag ay sababeen isbeddelka cimilada wuxuuna alle uga baryay ummadda soomaaliyeed in uu ka dulqaado dhibaatooyinka dhanka kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xalay mar uu ka qayb galay munaasabad loogu mahadcelinayay guddiyada doorashada ayaa markaasi ka hadlay arrimo badan oo ay ka mid tahay doorashada dadban waxa uuna sheegay inay ballan tahay in teendhada ah, afisoni dib loogu noqon sanadka labada kun labaatan iyo lixda ama dalka aysan ka dhicin doorasho dadban bulshada ayuu ka codsaday in arrimahaasi ay bulsh- eh, markaasi kala shaqeeyaan dowladda waxa uu madaxweynaha u mahadceliyey guddiyadii doorashada iyo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble soomaaliya waxay ku soo jirtay waddo dheer oo waayo aragnimo kasbasho waxbarasho faham dowlad dhisidda dowlad maamulidda ma aha waa dowlad dhisid fahamkeedii kusoo jirtay waxaan is leeyahay meesha caawa aan joognaa ilaahay ayaa mahadleh waxaan kusoo gaarnay naxariista rabbi haddane kama maqnayn dadaalka dadka soomaaliyeed aad iyo aad ayaa loo soo dadaalay guddiyadu waa dadaaleen maamuladu waa dadaaleen golayaasha cusub ee samaysmay oo baarlamaankeena uu ka mid yahay waa maalintii baarlamaan la helay khatartii horta waa inta badan waa waa naga soo dhammaatay le-anna dowladnimada aasaaskeeda waa baarlamaanka madaxweynaha waa la doortaa waa waa- waa tegi karaa waa iscasili karaa waa laakiin baarlamaan in la helo uu joogo xataa guddoonka baarlamaanka waa la doortaa waana tegi karaa laakiin baarlamaan in lasoo doorto oo shacabka uu soo doortaa howl aad iyo aad u sahlan ma ahayn wixii farsamo ah ee naga waxaysmayna doorashada dadbanaa wadata ilaahay idankiis doorashada dadban inaan ka gudubno waa hadafka ugu weyn ee aan leenahay ayay ka mid tahay oo dhinaca siyaasadda iyo dowlad dhisidda ah waan ka gudbaynaa ilaahay idankiis doorashada dadban aad iyo aad ayaan ugu dadaali doonaa waxaan ka codsanaynaa dadka soomaaliyeed iyo madaxda soomaaliyeed ee mustawayaasha kala duwan leh inay nala gartaan ayadana inaan ka gudubno doorashada oo ilaahay idankiis afar sano kadib aanaan u noqonin hangarkii iyo meelo lamid ah haddii aan la yidhaah waxaa caawa aan rabaa iyaguna inaan cod dheer ku gaarsiiyo guddiyadii doorashada ee heer dowlad goboleed oo in badan oo ka mid ah aanay fursad u helin caawa inay nala joogaan halkan meelahoodii ay joogaan waxaan ku leeyahay waa ku mahadsantihiin dadaalka aad soo samayseen waxaan si gaar ah rabaa inaan ugu mahad celiyo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane xuseen maxamed xuseen rooble oo halka sida halkan looga wada tilmaamayba hogaamintii doorashada howl sahlan ma ahayn khilaaf badanay lahayd colaad badan ay lahayd kala shaki badan iyo maxaan ku raha ay lahayd eedo badan ay lahayd oo ninkii aan adkaysi lahayn ama aan dhiiranayn wax uu ka baqa ay ahayd waxaa aad iyo aad u ah in badan dadka laga guulaysta dad waaye arag ah haddii ay yihiin heerka baarlamaanka oo horay baarlamaanka ugu soo jiray inay yihiin oo ay dulqaad iyo inay fahamsan yihiin ayagoo maalin maalmaha ka mida inay mid kale kasoo horay uga soo guulaysteen sidoo kale madaxdii tartamaysay waxay ahaayeen rag badan oo xilal kala duwan madaxtinimada soo qabtay ra-iisul wasaarenimada soo qabtay golaha maxaan ku rahdaye fulinta iyo wasiiro badan soo noqday mas-uuliyiin ba baarlamaanka muddo dheer kusoo jiray mas-uuliyiin badana oo horey dhowr mar usoo tartamay oo kala guulaysiga in qaar la guulaysto qaarna laguu- laga guulaysta ay garanayo ayaguna dadkaasoo dhan khibradda ay leeyihiin waxay sababaysaa in aanay colaad qaadin in ay aad iyo aad u fahamsan yihiin nidaamka doorasho iyo macnihiisa waxaa ku jiro sidaas daraaddeed dalkeennu cabsi badan oo ka dhalata doorashadii maanta waxaan rajaynayaa inaanay ka jirin oo dadku ay waayo aragnimo kasbadeen taariikh ay sameeyeen si loo caawiyo sheekh cabdiweli ood markaasi hordhaca warka ku maqasheen arrintiisa waxaad kala xidhiiri kartaa ama aad markaasi wixii caawina ugu diri kartaa nambarka ah eber toddobo labaatan iyo saddex sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo lix toddobaatan iyo saddex aan dib idinkugu celiyay nambarka waa eber toddobo labaatan iyo saddex sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo lix toddobaatan iyo saddex warkii subax ayaad dhegeystayaasha weli dhegeysaneysaan oad kala socotaan idaacadii sta fm codka gobolka waqooyi bari warbaahinta aljaziira ayaa koox markaasi garyaqaanaha u xilsaartay inay dacwad ku saabsan dilkii shireen abu akhlah u gudbiyaan maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ee i c c da shareen oo ka mid ahayd wariyaasha aljaziira ayay ciidamada israa'iil tobanii kowdii bishan ku toogteen meel u dhow xerada qaxootiga ee magaalada janiin ee daanta galbeeda dalka falastiin xili ay ku ay markaasi ka warramaysay howlgalla halkaasi ka socday warbaahinta aljaziira ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ay markaasi soo dhistay isbahaysi caalami ah oo ay ka mid yihiin qareeno iyo khubaro caalami ah si markaasi loo xaqiijiya in qoyska ay ka baxday suxufiyadda iyo cadaalad helaan haweeneydan oo lagu tilmaami jiray codka falastiiniyiinta ayaa waxaa dilkeeda si weyn uga falceliyey ama uga falcelisay beesha caalamka